khudbado ka ilmaysiiyey ergooyinka shirka joogay kuwo kalena qiro geliya ayaa xalay laga jeediyey gabagabadii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga khudbadda sida weyn looga hadlay ee dad badan soo jiidatay waxaa jeediyey aabbaha wiil muslim ah oo ku dhintay dalka ciraaq sanadkii labada kun iyo afartan waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada maraykanka oo lagu magacaabo xumayuun khan maadaama donald trump uu ku baaqay muslimiinta uu ka mamnuuci doono dalkan maraykanka waxaa si weyn loo sugayay khudbadda khiis khan oo ah aabbaha askarigaasi u dhintay magaca maraykanka waxaana si weyn uu dhaleeciyay donald trump oo uu yidhi haddii uu madaxweyne ka aan lahaa dalkan wiilkiisu maba yimaadeen waddankan waxa uu sheegay khiis khan inuusan donald trump ixtiraam u haynin waddankan iyo dastuurkiisa waxa uu sheegay inuu muslimiinta kula kaco aflagaado iyo sharaftooda inuu hoos u dhigo isagoo si toosa ula hadlaya donald trump waxa uu yidhi waxaad weydiisanaysaa dadweynaha maraykanka inay ku aaminaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo inaad akhriday iyo in kale dastuurka maraykanka inta uu soo saaray nuqul ka mid a dastuurka maraykanka ayuu yidhi waxaan ku faraxsanahay inaan ku deymiyo nuqulkayga si aad u akhridid waxa uu aabbahaasi donald trump weydiiyey inuu booqday iyo in kale xabaalaha lagu aaso askarta maraykanka ka geeriyoota ee lagu magacaabo arlington cemetery oo uu yidhi waxaa ku aasan askar kala duwan oo leh midabo qoomiyado iyo diimo kala duwan isagoo ka hadlayay in wiilkiisa uu naftiisa u huray difaacista waddankan maraykanka ayuu donald trump ku yidhi wax aad u hurtay waddankan ma jiraan dhibaatadeennana kuma xallismayso inaad gidaar dhisto kala qaybsanaan abuurto waxaa xoogeennu ku jiraa wadajir waan sii xoogaysanaynaa marka hillary clinton ay noqoto madaxweynaha maraykanka waxaa hadalka uga dambeeyey jenaraalka kasoo shaqeeya dalalka ciraaq iyo afghanistan islamarkaana hormoodka ka ahaa dagaalka isis jenaraal john allen oo sheegay in isaga iyo jenaraallo kale oo dhinaca ciidanka ah ay taageersan yihiin hillary clinton waxa uu sheegay in doorashadan maraykanku ay horseedi doonto midnimo islamarkaana ay ka hortegi doonto nacayb iyo kala qaybsanaan intaasi kadib waxaa hadalka qaadatay hillary clinton waxaana mikrofoonka kusoo dhaweysay gabadheeda chelsea clinton hillary clinton waxay sheegtay in qadiyadda ay u dagaalamaysa aysan ku koobnayn sii wadidda barnaamijyada madaxweyne barack obama balse ay fahamsan tahay in dhaqaalaha waddankani uusan qof walba ugu tarin sidii loogu baahnaa waxay sheegtay inay aqbashay baaqa iyo dareenka taageerayaasha benny sonders waxayna sheegtay inay si dhow ula shaqayn doonto waxay hillary clinton sheegtay in dhaqaalaha dalkan uu ku filan yahay mujtamaca waddankan ku nool oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ee shaqeeya waxayna ka sheekaysay waddanka ay doonayso inay dhisto nooca uu yahay waxay sheegtay hillary clinton inay qaadi doonto tallaabooyin dhowr ah oo deg deg ah oo ay ka mid yihiin koobcinta dhaqaalaha magacaabista garsoorayaal maxkamadeed oo ay sheegtay inay doonayso inay soo afjaraan in doorashada ay ku guulaystaan kuwa lacagta haysta waxay ka hadashay hillary clinton barnaamijyada ay wax ka qaban doonto waxayna sheegtay in boqolka maalmood ee ugu horeeya ay koongareeska ka ansixin doonto sharci lagu maalgeliyo abuurista shaqooyin cusub hillary clinton waxay ku eedaysay donald trump inuu ka faa'iidayo inuu waddankan kala qaybiyo islamarkaana uu nacayb kala dhex dhigo bulshada waxayna sheegtay inay xoogga saari doonto horumarinta waddankan oo ku jiro wadajir waxay mid mid uga jawaabtay waxyaabaha uu ku dooda donald trump waxayna sheegtay inuu sheego in maraykanka uu ka dhigayo waddan weyn mar kale waxayse sheegtay in donald trump ganacsigiisa uusan ku farsamaynin gudaha waddankan balse uu geeyo waddamo shisheeye hillary clinton waxay sheegtay in ballanqaadyada donald trump aysan waxba ka dambaynin ugu dambayntii hillary clinton waxay sheegtay in ololaheedu uu yahay mid niyad wadaag yar ugu dambayntii hillary clinton waxay sheegtay in ololaheedu yahay mid niyad wanaag iyo rajo abuuraya waxayna soo xigatay taariikh waxayna soo xigatay taariikhda waxqabad ee aasaasiyaashii waddankan oo arrintaasi farayay dadweynaha maraykanka inaysan mar walba rajo dhigin hillary clinton waxay u muuqataa inay taageeradii ay doonaysa ay ka heshay xisbigeeda waxaana usoo gurmaday dhammaan hogaamiyaashii xisbiga ee hore iyo kuwa hadda jooga iyo weliba kuwii la tartamay waxaase su-aashu tahay shirweynahani ma ka caawin doonaa inay hesho taageerayaal hor leh waa su-aal waxyaabo badan laga ogaan doono maalmaha iyo toddobaadyada soo socda haaruun macruuf v o a filadelfia